Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka iyo Kaaladaasa, Hay'adda Qatar Charity iyo Indho Gargaar ayaa daahfurtay qaliin bees-la'aan ah oo la sameeyay owlaadda wadno ku xanuunsan, iyadoona muddo afar maalmood ah isu dareeri doona qaliinadan ayaa laga faa'iidayn doonaa owlaad badan. Munaasabadda mashruucan la daahfuraya ayaa waliba ka qayb galaya agaasimaha guud ee Wasaaradda Caafimaadka Somalilan, mas'uuliyiinta hay'adda Qatar Charity, iyo dhakhaatiir ku tirsan isbitaalka Indho Gargaar. Qaliinadan iyo faa'iidooyinkooda ayaa waliba ku wariyay Dr. Cabdiraxmaan Cali iyo Dr. Xasan Cali, iyagoona sheegay in markaasi ay muhiim u yihiin owlaadan wadno ku xanuunsan.
runaatii markaad eegto waxay gaadhaysaa markaad u eegto qaybteeda indo gargaar oo ka mid a gargaar gargaar british specialto hospital qaybtiisa koowaad waxay gaadhayaan iminka tiradii marka hore waxay marayeen laba boqol oo carruur la qalay laakiin iminka waxay noqon doonaan insha allah markay saddex cisho soo gabagaboobaan laba boqol iyo soddon carruur ay noqon doonaan haddii ilaahay ka dhigo oo dhammaantood muxuu ahaa maanta noqon doona kuwa dee waddanka u taagan inay waxqabadkooda waxbarashadooda ka qayb qaataan runaantii waxay qaadatay muddoy nagu qaadatay inaanu qancinno muxuu ahaa qatar charity iyo in howlahan ay ka dhici karayaan maxaa somalilan oo ka dhici karayaan oo hargeysa ay ka dhici karto oo ay ka dhici karto indo gargaar hospital oo ay ka dhici karto muxuu ahaa qaybtayadaas aan maanta ay joogaan nasiib wanaag muddo badan markii aanu doodaa ku jirnay waxay noqotay maanta inay soo gabagaboodo himiladii aanu lahayn oo la bilaabo qalnimadii iyadoo iminka afartii ugu horreysay lagala dhameeyey haddana madhowna saddex kale lagu xigsiin doono dhowaanna waxay noqon doontaa markaa inay isaa ku gabagaboobaan soddon caruura marka waa ilaahay mahadii ay maanta noo suurto gashay hawshaas inaan qabanno waxa weeyaan adduunku wuxuu ka guurayaa qalimadii waaweynee ee mindiyaha la sidin jiray wax kastoo la qabta mindida lasoo qaadan jiray waxaa loo guurayaa qalabyo casriya marka qaybtan wadnaha haddaan usoo noqdo waxa weeyaan bariga africa waxaa lagu tilmaamaa xarumaha ugu waaweyn ka diiwaan gashan hadday tahay dadka waaweyn iyo hadday tahay caruurteen maanta joognaba qaybtan caruurta waxaynu tartankii ugu dambeeyey ee bariga dhexe bariga africa laga qabtay ee kenya cardiac society qaybta caruurta waxay noqonay centerka koowaad ya xagga marka la eegayo success rateka ama boqolkiiba inta lagu guuleystay oo aan odhan karo anoo maanta halkan joogaan odhan karo waa near zero complications
agaasimaha guud horumarinta caafimaadka somalilan dhaktar maxamed cabdi oo si rasmi ah usu anfuray mashruucan ayaa hay-adoogi galanta ku jeysadii mashruucan kama hadnagi qaliinadan beeslaante
runtii waxaan jecelahay inaan halkan uga mahad celiyo hay-adda qatar charity oo howlo badan oo khayriyaada la qabataa ee ummadda soomaaliyeed gaar ahaan wasaaradaha caafimaadka howlaha ay siduu sheegay mas-uulkii halkan ka hadlayba ay la qabtaan wasaaradaha iyo wasaaradda caafimaadka ee somalilandba waxaa ka mid ah meelaha aan lagu badnayn ee inta badan dib loo dhigay sidan oo kale ah inay nagala shaqeeyaan dhinaca cusbitaallada ay nagala shaqeeyaan dhinaca indhaha ayay nagala shaqeeyaan oo kaambeynno la qabto waxaa kaloonu mahad celinaynaa madaxda cusbitaalkan ee gargaar wan oo runtii iyaguna ku dhiiraday inay ummadooda u keenaan fasilitiskii iyo tasiilaadkii iyo saaxaddii ay caruurtaa yaryari ku heli lahayd in qalliinka caynkaasoo kalea loo shaqeeyo maalgelin bay u baahan tahay ku dhiirashay u baahan tahay iyagana aad iyo aad baan uga mahad celinayaa wasaaradda caafimaadku iyadoo mas-uulka ah caafimaadka guud ee dadka public iyo brivateba waxaan jecelaha inaan halkan uga mahad celinno cusbitaalkaas oo shaqada weyn runtii ummadda u qabtay